waad mahadsantahay walaalka xili saaka iyo ciidanka jabhaadka wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ay howlgal ballaaran ka wadaan deegaanka sabiid ee wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa dhanka kale waxa ay mujaahidiinta ka howlgala ee gobolada kale sida hiiraan iyo ba ay fuliyeen howlgallo ballaaran oo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed iyo hirshabeelle dhanka iobay haddaan ku horumarno ciidanka mujaahidiinta ayaa waxa ay qarax ku burburiyeen guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cabdulaahi xaaji xasan wasiirkan howlgalka si dirqi ah ayuu uga badbaaday balse waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay afar ka mid a ciidanka maamulka koonfur galbeed ama sidoo kale xubno kamid a saraakiisha maamulkaasi ee ku sugnaa halkaas ninka koowaad wuxuu ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka maamulka koonfur galbeed ee ku sugnaa deegaanka goofgaduud waxaana lagu magacaabo hubeerow dhaawac ayaa soo gaaray sidoo kale waxaa ku dhaawacmay qaraxa wasiirka lagu beegsaday askari kale oo isagana lagu magacaabo labaatan sidoo kale lix kun isagana waa askari kale wuxuu ku dhaawacmay qaraxa waxaa sidoo kale kamid ah askarta qaraxaasi ku dhaawacmay ukumaale dhammaantooda waxa ay saaka yihiin dhaawac daran oo waxaa la geeyay goobaha caafimaadka qaarkoodna wayba sii daran yihiin haddii aynu dhanka uga gudubno baay dhanka iyo hiiraanna ciidanka mujaahidiinta ayaa xalay waxa ay qarax la beegsadeen ciidanka shisheeyaha xabashida itoobiya saldhig ay ku leeyihiin deegaanka halgan waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare soo gaaray itoobiyaanka